subax wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha simba waxaa ka mid a qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamulada dalka ayaa shirar ka wada magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kenya ayaa walaac ka muujisay xaaladda amni ee gobolka waqooyi bari oo ay ka dagaalamaan al-shabaab hogaamiyaha koonfur galbeed ayaa safar ku tegaya magaalada cudur ee gobolka bakool maamulka puntland ayaa wada dhexdhexaadinta beelo ku diriiray deegaanada maamulkaasi dagaalyahanada al-shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaano ka tirsan maamulka galmudug xaalad adag ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya ku dhowaad lixdan gaari oo nooca xamuulka ah ayaa ku xaniban inta u dhaxaysa gobollada mudug iyo galgaduuda akhbaaraadka caalamka subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid a natiijada hordhaca ah ee doorashada ugandha muujinaysa in madaxweynihii hore mar kale uu ku guulaystay madaxtinimada dalkaasi iyo midowda yurub oo dhaqaalihii ay siin jireen ka joojiyey waddanka etoobiya mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah lix iyo tobanka bisha koowaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warkayaga subax iminkana qodobadaas oo faahfaahsan qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamulada dalka ayaa shirar ka wada magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wararka laga helayo shirar xalay u socday qaar ka mid a hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta ku matala golaha fulinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegaya in qeyb ahaan si horudhaca isafgarad looga gaaray hanaanka siyaasadeed ee dalka hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa la sheegay xalay inay kulan la qaateen xubnaha golaha wasiirada ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha ku matala dowladda federaalka soomaaliya waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimo la xiriira siyaasadda dalka ee xilligan ismarin waaga taagan doorashooyinka iyo horumarinta deegaanada maamulkaasi labadan maamul oo la aaminsan yahay deegaanadoodu inay yihiin kuwa ugu liita xagga amniga horumarka iyo dhaqaalaha guud ahaanba gobolada kala duwan iyo maamul goboleedyada dalka ayaa waxay kala hadleen golaha ku matala xukuumadda federaalk soomaaliya sidii deegaanadaas xaaladahooda il gaara loogu fiirin lahaa islamarkaana dhinacyadu ay wax uga qaban lahaayeen xubnahan ayaa la sheegay inay kala hadleen siyaasiyiintan ku matala golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya in ay wax ka qabtaan xilligan ka jirta arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo weliba sidoo kale gaar ahaan deegaanada maamulkaasi hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa la sheegay inuu ka dalbaday xubnahan golaha wasiirada ee matalaya maamulada hirshabeelle iyo weliba maamulka galmudug in ay iyagoo wada jira si gaar ah u fiiriyaan arrimaha deegaanada maamulkaasi hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadan si wada jir ah ay uga shaqeeyaan sidii loo hagaajin lahaa ammaanka deegaanada maamulada koonfur waa hirshabeelle iyo weliba sidoo kale galmudug waxa uu sheegay sidoo kale in la doonayo in ay gacan ka geystaan sidii loo hagaajin lahaa dhaqaalahooda islamarkaana deegaanadaasi baraaro loo gaarsiin lahaa waxa uu sheegay in dhankooda ay hadda hogaamiyaan deegaanadaasi islamarkaana ay gacanta ku hayaan maamulkooda iyagana looga baahan yahay wixii hortabina islamarkaana ay kala shaqayn doonaan sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen horumarinta nabadgelyada dhaqaalaha iyo horumarka horumarada kala duwan ee deegaanada maamuladaasi waxa uuna sheegay madaxweynaha maamulka galmudug in isaga iyo guud laawaha hirshabeelle ay waajib tahay inay soo dhoweeyaan dhinacyada doonaya horumarka deegaanadaasi waxauu sidoo kale sheegay in dhankooda ay la garab qabanayaan kalena shaqayn doonaan waxa uu soo jeediyey dhinacyadan ka mid ah xukuumadda federaalk soomaaliya inay ka qayb qaataan sidii xilligan doorasho degan ay dalka uga dhici lahayd islamarkaana deegaanada maamulkaasi ay aqoonsadeen islamarkaana isku raaceen in xilligan loo dareero doorasho islamarkaana aysan jirin waqti dambe oo lasii dhumiyo waxauna ka dalbaday in ay kala shaqeeyaan sidii dalka doorasha ugu dhici lahayd uga dhici lahayd islamarkaana looga gudbi lahaa ismariwaaga xilligan doorashada ka taagan hogaamiyaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe ayaa la sheegay dhankiisa inuu usoo jeediyey xubnaha inay ka qeyb qaataan sidii maamulkiisa curdanka ah ee dhowaan doorashada kusoo baxay ay ugaay ugu hanaqaadi lahaayeen sidii loogu talagalay islamarkaana ay gacan mugley ka geystaan sidii deegaanada maamulka hirshabelle u noqon lahaayeen kuwo israacsan islamarkaana ammaankooda la isku halayn karo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlahwe ayaa sheegay xaalka gobolka hiiraan inuusan ahayn mid fiican islamarkaana iyagu ay yihiin xubnaha ku matalaya dowladda federaalk soomaaliya waxa uu usoo jeediyey in ay ka qayb qaataan sidii loo dejin lahaa xaalka magaalada beledweyne iyo guud ahaanba gobolka hiiraan islamarkaana halkaasi looga saari lahaa jabhado uu sheegay in isaga ay kasoo horjeedaan waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay wax walba oo lagu qancinayo xubnahan jabhadaha hogaamiya islamarkaana uu dhankiisa soo dhoweynayo balse la doonayo in xubnahan ay ka shaqeeyaan siday ula hadli lahaayeen jabhadaha ka aloosan islamarkaana looga dhawaaqay deegaanada maamulka hirshabelle waxa uu sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabelle soo jeediyey in ay qeyb ka noqdaan arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana maamulkiisu uu qeyb ka yahay maamulada u dareeraya doorashooyinka taas beddelkeedna la doonayo in marka hore magaalooyinka doorashadu ay ka dhacayso gaar ahaan beledweyne ay noqoto mid ammaankeeda la isku halayn karo walow halkaasi dhowaan loo daabulay ciidamo iyo cutubyo ka tirsan ciidamada booliska gaarka ee haramcad islamarkaana la sheegay in dhinacyadu ay xilligan doonayaan in ay halkaasi ka saaraan jabhadaha dhowaan looga dhawaaqay xubnahan golaha wasiirada ee ka tirsan xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay dhankooda in hogaamiyaasha kulamada la qaadanaya ay usoo jeediyeen sidii meesha looga saari lahaa dhibaatooyinka jira islamarkaana waxay usoo jeediyeen inay qeyb ka noqdaan arrimaha doorashooyinka cakiran sidoo kalena xaaladda dalka laga dhigo mid la isku halayn karo si toosana looga qeyb qaato arrimaha doorashooyinka waxay soo dhoweeyeen dhinacyadan in maamulada hirshabelle iyo koonfur galbeed hogaamiyaashoodu ay xilligan qeyb ka noqonayaan arrimaha doorashooyinka islamarkaana dhankooda ay doonayaan in doorashooyinkaas ay noqdaan kuwo la isku halayn karo dhinacyaduna tartankooda ay noqdaan kuwo u madax bannaan golahan xukuumadda ee ay la shireen hogaamiyaashan ayaa intooda badan waxay u hanqaltaagayaan inay kasoo dhex muuqdaan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaan lasoo xuli doono waxayna ka codsadeen dhinacyadan in ay u madaxbanaanu madax bannaanaadaan xubnaha musharaxiinta arrimaha doorashooyinka islamarkaana aysan dhicin cid si gaara xubnahan u baritaaraan amaba usoo saaraan hogaamiyaashan ayaa la sheegay inay aqbaleen arrinkaasi islamarkaana ay sheegeen in dhankooda wax gacan aysan ka geysan doonin in cid gaar ah la soo saaro walow aan la ogeyn taasi sida ay u qabsoomi karto maadaama loo arko xubnahan inay aada ugu dhow yihiin villa soomaaliya islamarkaana madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya ay xilligan doonayaan in ay soo saaraan shakhsiyaad iyagu u arkaan inay cod ka helayaan amaba horey ay usii qorshaysteen dowladda kenyana waxay walaac ka muujisay xaaladda amnihi ee gobolka waqooyi bari oo ay ka dagaalamaan al-shabaab dowladda kenya ayaa inta badan waxaa gobolkaasi waqooyi bari ee soomaalidu degto ay usoo daabushaa ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan kuwa k d f ta ee dalkaasi iyo weliba sidoo kale kuwa booliska iyo kuwo ay ku magacaabeen la dagaalanka argagixisada kenya ayaa waxay sheegtay in gobolkaasi ay kula dagaasho dagaalyanada al-shabaab islamarkaana ay dhibaatooyin fara badan ka fuliyaan gudaha gobolkaasi balse ciidamada aadka u fara badan ee kenya ay soo dhoobtay xadka iyo weliba gudaha gobolka waqooyi bari kenya ma ahan kuwo ka hor istaaga amaba ka hor istaagi kara dagaalyahanada al-shabaab weerarada tooska ah ee ay ka fuliyaan gudaha gobolkaasi dagaalyahanada al-shabaab ayaa inta badan waxay weeraro toosa ka fuliyaan gudaha gobolka waqooyi bari kenya waxay sidoo kale weeraradaasi ku beegsadaan ciidamada kenya iyagoo inta badanna la beegsada miinooyin iyo weliba qaraxyo islamarkaana waxaa inta badan kasoo gaaray ciidamada kenya dhibaatooyin aada u fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada kenya ayaa inta badan waxay sameeyaan howlgallo ay ka sameynayaan deegaanada miyiga ah ee dadku degan yihiin waxayna inta badan dhibaato u geystaan dadka shacabka ah ee ku nool gobolkaasi waqooyi bari kenya ciidamada kenya ayaa marka dhibaato ay dhacdo ama al-shabaab ay weerar ka fuliyaan gudaha gobolka waqooyi bari waxay dhibaatooyin kala duwan u geystaan dadka shacabka ah ee ku nool gobolkaasi waxaana la sheegay halkaasi si bareer ah inay ugu laayaan dad shacab ah kuwo kalena ay ku xirxirtaan oo qeybtood aan dib loogu arag ciidamada kenya ayaa howlgalladooda waxaysan inta badan ka sameyn deegaanada baadiyaha ah maadaama aysan qeyb ahaan u baran howlgallada noocaasi balse dagaalyahanada al-shabaab ayaa inta badan waxay ku sugan yihiin deegaanada miyiga ee gobolkaasi waxayna ciidamada kenya la beegsadaan miinooyinka nooca dhulka lagu aaso iyadoo halkaasi uu ka soo gaaro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada kenya ayaana xilligaasi waxay howlgallo ka sameeyaan deegaanada aagaasi iyagoo inta badan ku beegsada dadka shacabka ee halkaasi ku nool sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxa ay weeraro toos ah ku qaadaan goobaha waa tuulooyinka yaryar iyo weliba goobaha magaalooyinka ay fariisimaha ku leeyihiin ciidamada kenya inta badan ciidamada al-shabaab ayaa sidoo kale waxay beegsadaan ciidamada kenya ee ku sugan gudaha soomaaliya iyagoo dalbaday in dalka ay isaga baxaan balse dowladda kenya ayaa hadda waxay walaac ka muujinaysaa xaaladda amni ee gobolka waqooyi bari kenya oo ay ka dagaalamaan dagaalyahanada al-shabaab barasaabka mandheera ayaa waxa uu sheegay in xilligan xaaladdu ay tahay mid adag islamarkaana wadooyinka guud ahaanba soo gala magaalada mandheera ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada al-shabaab waxa uu sheegay in xilligan aysan wax weyn la ahayn haddii la maqlo in dagaalyahanada al-shabaab ay gacanta ku dhigeen magaalada mandheera islamarkaana iyaga ay hoos tagto waxa uu sheegay in ciidamada kenya ay waxba ka qaban waayeen dhibaatooyinka ka jira deegaanadaasi islamarkaana inta badan ay beegsadaan dadka shacabka isagoo meesha ka saaray in wax ciidamo ah oo lagu magacaabo la dagaalan argagixiso ay ku sugan yihiin deegaanadaasi wuxuuna sheegay in dhankooda ay iska caabin sameeyaan balse guud ahaanba wadooyinka soo gala magaaladaasi ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada al-shabaab hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa safar ku tegaya magaalada xudur ee gobolka baay oo xaalad adag laga soo sheegayo faysal cabdifaaraxya c dhern madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa ku wajahan deegaana dhowrah oo ka tirsan degmada xudur ee gobolka bakool oo la sheegay in dhibaatooyin dhanka nolosha ay ka jiraan magaalada xudur ee xarunta waa gobolka bakool ayaa horay waxaa u gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda koonfur galbeed ayna ka mid yihiin wasiirka gaadiidka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo la sheegay in halkaasi ay uga sii horumarayaan ama ay hordhac u yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maanshiyaha wafdigan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ay kasoo yeertay qeyla dhaan ku aadan dhibaatada ka dhalatay xayiraada dagaalamayaasha al-shabaab la sheegay inay kusoo rogeen dadka ku dhaqan deegaanada dhaca gobolka bakool gaar ahaana degmada xudur warbaahinta dowladda ayaa waxa ay ku warantay in mas-uuliyiin hordhac u ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafsta gaareen in ay gaareen islamarkaasna la filayo in saacadaha soo aadan uu gaaro madaxweyne lafta gareen degmada xudur ee gobolka bakool degmada xudur ayaa waxaa la sheegaa in sideedii sano ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dowladdu ay sheegtay in deegaanadani ay dhibaatooyin badan ka jiraan islamarkaasna ay arintani ay tahay midda shacabka degmada xudur iyo deegaanada ku dhowdhowba ay culeysyo badan ka sheeganayaan oo dhanka nolosha ah bilihii ugu dambeeyena waxaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ah ay markaasi dadka shacabka ay ku dhaqan degmadaasi ay amaro dhowra kusoo rogeen waxaa sidoo kale la sheegay in dhibaatooyin dhowra ay ka dhaceen oo dhanka xayiraada magaalada ah islamarkaasna la sheegay in magaaladu ay go-doonsanayd iyadoo ay jireen in gaadiid fara badan oo magaalada u siday raashin iyo waxyaabo kale oo nolosha muhiim u ah la sheegay in markaasi la gubay gawaaridaasi islamarkaasna ay taasi ka dhalatay dhibaatooyin dhowra oo dhanka nolosha ah waxaana shacabku ay kheyladhaan xoogan ka muujiyeen islamarkaasna ay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka dalbadeen in arintan dhibaatada ku haysa ay markaasi garab ka siiyaan islamarkaasna laga caawiyo
ku dhowaad lixdan gaari oo nooca xamuulka ah ayaa ku xaniban inta udhaxaysa gobolada mudug iyo galgaduud wararka laga helayo wadada xiriirisa gobolada mudug iyo galgaduud oo ka wada tirsan maamulka galmudug ayaa sheegaya in halkaasi ay ku xayiran yihiin ku dhowaad lixdan gaari oo nooca xamuulka gawaaridan oo la sheegay in ay ka yimaadeen magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayaa waxay wadaan agabyada kala duwan ee quutidaruuriga iyo asaasigu ah isticmaalka bulshada waxaana inta badan gawaaridan ay xilligan kasoo kicitimeen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaana la sheegay inay ku wajahan yihiin gobollo dhowr ah oo ka tirsan soomaaliya gawaaridan ayaa waxaa qeybtoodu socdaan gobolada waa gobolada galgaduud iyo hiiraan halkaa qeybtood la sheegay inay u socdaan dowla deegaanka soomaalida waxaana gawaaridan oo ah kuwo u raran dad shacaba islamarkaana waday agabyada kala duwan ee bulshadu isticmaasho ee lagala soo dego dekada weyn ee magaalada boosaaso ayaa la sheegay inay is-horstaag ku sameeyeen ciidamo gadoodsan oo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka galmudug ciidamadan oo ka gadooday mushaar la-aan ayaa waxay kusoo rogeen gawaaridan lacago xaddaafa balse darawallada wada gaadiidka ayaa sheegay inaysan bixin karin lacagahaasi taasi oo sababtay inay xanibaan gawaaridan oo hadda la sheegay inay kor u dhaafeen lixdan ayaa waxay ku xaniban yihiin waddadaasi xidhiidhisa gobolada mudug iyo galgaduud waxayna gawaaridani sheegeen in xilligan la amray lacaga xadaafa qaar ka mid ah darawallada gaadiidka ayaa sheegay in lacaga aysan bixin karin dusha laga saaray islamarkaana dantu ku khasibtay in gawaarida ay iska dhigaan ayna ku sugan yihiin hadda goob ayra go-an ah oo aysan jirin cid u maqan cid u maqan iyo ceel u qodan islamarkaana ay wajahayaan xaalada adag gawaaridan ayaa la sheegay inta badan inay u safreeyeen gobollo ka tirsan soomaaliya islamarkaana shacab soomaaliyeed ay u raran yihiin balse ciidamadan daraawiishta ee gadoodka ayaa arrimahaasi oo dhan iska dhaga tiray waxayna kusoo rogeen lacaga aysan bixin karin ma jiro weli wax tallaaba ah oo ay qaadeen madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug ama war ka soo baxay oo ku aadan ciidamadan gadoodsan iyo weliba tillaabooyin dhowr ah ay qaadeen ciidamadan ayaa waxa ay isbaarooyin dhigteen magaalo magaalada galinsoor iyo deegaano hoos yimaada waxaana adag halkaasi inay maraan gawaarida haddii aysan bixin lacaga xaddaafa oo dhinacyadan ay kusoo rogeen waa qeybtii labaad oo ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka galmudug oo ka gadooda mushaar la-aan xili wasaaradda amniga maamulka galmudug la sheegay in waayahan dambeba ay ka mashquushay arrimaha ammaanka ee gudaha maamulka galmudug islamarkaana wasiirka hogaamiye wasaaraddaasi xilligan uu ku mashquulsan yahay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sidii mar kale u heli lahaa kursiga xildhibaannimo ee uu ku fadhiyo isagoo la aaminsan yahay in uu juhdi badan gelinayo sidii uu isaga gadi lahaa hogaamiyaha maamulka galmudug iyadoo dowladda federaalk soomaaliya madaxdaas ugu sarreysa la aaminsan yahay in mas-uulkan ay doonayaan in booskiisa meesha ay ka saaraan balse fiqi ayaa la sheegay in xilligan uu aada ugu dhow yahay madaxweynaha maamulka galmudug islamarkaana uu ka shaqeynayo sidii mar kale dib ugu soo laaban lahaa iyadoo gobolkaasi galmudug ay ka dhaceen dhibaatooyin aada u fara badan iyo dilal dad fara badan oo shacab iyo saraakiil ciidanba isugu jirta si arxandaraa loogu laayay gudaha maamulkaasi balse wasaaradda amniga maamulkaasi galmudug aysan wax tillaabo ah ka qaadin sidii wax looga qaban lahaa intaasna dhegeystayaal kusoo gabagabeynana ruuxii dalka idaafaha caalamka inaga soo gaaray injineer kooshinyere ayaa warka inoo farsameynayay shaacir eenahay cidda warka iyagu seegay simbanius ay ka daalacan karaan nabadgelyo